boqol ka mid ah caruurta ku jirta xarunta agoonta gabdhaha ee degmada boonder ayaa waxaa dhar ciid ah loogu qeybiyey xarunta taasoo ay ka qayb qaadatay hay-adda akram foundation deeqdan ayaana qayb ka ah dadaalada lagu garab istaagayo caruurta agoonta ah si ay u helaan taageero iyo farxadda xilliga ciidda lagu guda jiro maamo jawaahir baarqab gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir oo wakiilka hay-adda akram foundation ayaa ka warbixisay ciidsiinta caruurtan agoonta ah ilaahiya mahad iskale waxaan joognaa xarunta gabdhaha agoonta ee degmada boondheere sharafay noo tahay iyadoo ay nala joogto maamul nuurta oo ah maamulaha xaruntan oo ay maaragtay joogaan gabdho badan oo agoona sidoo kale maamul nuurta waxay gacanta ku haysaa xarunta agoonta wiilasha ee degmada kaaraan marka maantay boqol ka mid ah ayaan halkan ku ciidsiinaynay oo ah agoonta degmada kaaraan iyo gabdhaha boondheere labadaba ay nuurta u tahay maamule agoontaas waxaa mar walbaba ilaahay khayr ha siiyo ciid siiya boqol carruurah maxamed cabdi ibraahim oo ah dhallinyaro soomaaliyeed muwaadin soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo ku nool cariga maraykanka atlanta georgia jooga isagoo soo wakiishay maxamed cabdulaahi iyo anigaba waxaan wakiil ka nahay maxamed cabdi ibraahim maalin walba saacad walba maxamed wuxuu qalbiga ku hayaa agoonta iyo danyarta iyo masaakiinta waxaan rabaa marka inaan dhaho maxamed oo ah hay-addiisa oo ugu talagalay jaaratiga uu ugu aruuriyo oo ah akram foundation hay-addan akram foundation ma aha mid macaashdoona ma aha mid dhaqaale kale lagu ururiyo waa mid agoonta asaga iyo asxaabtiisa iyo inta gacan qabataba ay ugu soo adeegaan waad arkaysaan waa agoon soomaaliyeed maama nuurta maamulaha xarunta gabdhaha agoonta boonder ah ayaa uga mahad celisay hay-adda akram foundation kaalintooda iyo doorkooda muhiimka ah ay ku taageerayaan bulshada u baahana
mahadtaa ka gaarto gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir maama jawaahir iyo wiilkeena hay-adda akram foundation na soo booqday una keenay caruur boqol gaarayso dharka ciidda marka mas-uuliyada naga wada saaran ubadka agoonta ah iyo ubadka dayacan ee magaalada muqdisho jooga marka waxaan leeyahay waa nooc ka mid ah cibaadada halganka in loo hiiliyo agoonta masaakiinta fuqurada la ciidsiyo laga farxiyo waa waxa keliyahoon ilaahay uga dalba karno dembi dhaaf iyo inuu noo naxariis ilaahay noo keeno marka kuwaana u isxaanfalno oon caawinno oon ka faraxsiino ilaahay wax badan oo culays ah oo hadda jiran wuu nooga qaadaya khayrna waa uga rajaynaynaa hay-adda akram foundation ayaa sanad walba sidan oo kale maalmaha farxadda ciidda ula qaybsada gabdhaha agoonta ku jira xarunta boondheere